المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرارا والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الموجوب تعرفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من ضرب وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع وصيغة الأمر التي مضت تريد والقصد, والقصد منها أن يباح ما وجد كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي والمؤمنون في خداب الله قد دخلوا إلا الصبي والصاهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخضاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في أربع الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان وكل, وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرد والجزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كلامة الموضوع للزمان واللفظ لا في النكرات ثم ما في اللفظ من أتى بها مستفهما ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه بسم الله الرحمن الرحيم amarkii ayaa inoo socday khaasatan bal axkaamihiisii wax ka mid ah wuxuu inoo soo sheegay wujuub inuu dee asal u yahay ama uu keenayo markuu amarku isagoo mudlaqa oo qariino ama daliil aanu la socon wax aan wujuub ahayn ina tusaysa inuu faa'iideynayo aanu jirin haddii laakiin qariinada ama daliilka aan helo kolba wixii qariinadu ay keenaysay unbaa lagu xambaarayaa intaas baa inoogu dambaysay marka wuxuu ihi sheekhu raximahullahu tacaala walam yufid amarku ma faa'iideynayo marka uu mudlaqa yahay fowran degdeg ma faa'iideynayo walaa takraaran celcelin wixii lagu celceliyo oo lagu noqnoqdona ma faa'iideynayo in lam yarid haddaanu soo aroorin maa yaqtadii wax keenaya atakraara takraar oo amarkii in looga jeedo dee in maratan bacda mara la sameeyo taas wax looga jeedo intaa looga jeedo wax caddaynaya haddaanu soo aroorin ma keenaya takraarkii halkanna laba masale ayuu beydkan sheekhu raximahullahu tacaala inoogu sheegayaa masalada hore waa masalada dee usuuliyiintu kolley ay iskuba khilaafsan yihiin sheekhuna si dee asalkiisii uu qowl dooranayo labadaa qowlee meesha kuba timi kaba mid ah arkana xagga adilada la daliishaday qowlka kale inuu qowl aada u xoog badanba yahay bal markaa in waxa ay tahay amarkii horta haddii uu dee uu yimaado oo uu la socdo wax caddaynaya in looga jeedo dhaqso in loo sameeyo foornimaduna wuxuu noqon mar alla markii dee amarku uu soo fulo zamankaa ku xigaba wixii in lala yimaado oo la fuliyo haddii taa wax caddaynaya ay jiraan iyada fawriyuu faa'iideynaya hadalkama taagna haddii uu amarkii laba socdo ama qariino iyo daliil loo helo waxaa looga jeedaa inuu yahay calaa sabiili taraakhi oo dee amarkan in la fuliyo uu mooye laakiin waqti dambena la fulin karo iyadna wixii dee qariina ama daliil keentay baa lagu xambaaraya laakiin amarku marka uu mudlaq yahay oo wuxuu ka mudlaq yahay dee wax maalan bal zaman ama zaman hore ha noqdo ama mid dambee ku qaydaya waa amarkiibaaba yimi taas bay usuuliyiintu isku khilaafsan yihiin oo qowlkan uu sheekhu inoo soo dhigtay waxa weeye ujeeddada amarka laga leeyahay markuu noocaa yahay oo uu mudlaqa yahay waa iijaadu lficl ilma'muuri bihi ficilkan laysfaraye layska doonaya in lala yimaado uun iyadoo taasi zaman hore aanay khaas ku ahayn ama zaman dambe aanay khaas ku ahayn dee kol haddii iijaadkii la helay waqtiga amarku soo fulayaan laba helina waqti ka dambeeyaba ha laba hele waxay noqonaysaa uun amarkii waa la fuliyey saa daraaddeed qowlkaas fawriye ma keenayo oo dee amarkii marka uu soo fulo ujeedadna ahayd ficlulma'muuri bihi zamankan hore maaha dee markaa la xidhiidhayaba hadalka amarka la xidhiidhaya wax isaga ku gooniya ma noqonayo ee zamankii dambena waa lala iman karaayo bal adigu degdeg ma keenayo taasi waa qowl qowl labaad baa jiro culimmadu ay leeyihiin kolayna adiladii keenaysay khayrka in loo degdegayo daacada in loo degdegayana ay u daliishadeen oo ah amarkii haddii aan wax inuu taraakhiya inoo faa'iideynayo ina tusaya laba socon in markaaba loo degdego lala yimaado waana sii dimmada ku bari noqonaysay waana tii dee caddaynaysay ruuxan daacadii iyo dee si ugu degdegaya imtithaalkii caddaynaysay daacadnimadii kaga muuqanaysay in dee fawriya ay tahay wuxuu keenayo oo ay waajib noqonayso kolleyna dee masaa-isha ka ratimaysa tan oo kale waxaa kaba mid ah xajkii oo kale ruuxu marka aanu mustadiicayn dee xajba waajib kuma noqon ee markuu istidaacadii ay suurto gasho ma fawrbaa mise waa cala taraakhi dee kolley waana meelahan khilaafkoodu daa'imada qaarkood sidaa shaaficiyiya baa taraakhi kuba taga oo markaa macnuu waxa weeye hadduu iyadoo sannadan imika waqtigii xajka gaadhay imkaaniyaadkii gaadhsiin lahaa ee kusoo celin lahaana uu haystuu mustadiic yahay waqtiga xataa u harhsan markan uu waxan helayno waqti laga xaji kara uu yahay bal taas xajkii horta waajib buu ku noqday ee laakiin wujuubkaasi hadduu maanta iska dibdhigo sannadan ka dibdhigo uu sannada dambe amata ku xigta guto kol haddii dee aanu kuba dhiman taas waxay noqonaysaa ruux aasimo oo dambaabay ma noqonayo qolooyin kale fawrbna kol haddii dee uu suurto galay oo xajkii uu makansaday xataa waqti ahaan iyo istidaaca ahaanba uu makansaday hadduu markaa kadib dhigo sanada awalu sinil imkaan weeye sanadaha imkaanka tii ugu horreysay hadduu kadib dhigo xajkii xataa qadayan laguma sifaynin sanada dambe hadduu xajee ithmi iyo dembi baa jira waayo amarkii waa kan dee keenayeen markiiba in loo dirmo aanuba dirmin kole waa umuuraha kaba ratimaya taasi kaba mid tahay bal taasi waa qaybta hore ama xagga takraarku waxa weeye haddii amarkii uu la socdo waxa aan ka qaadanayno in looga jeedo in maro keliya dee tii unbaa looga camalfalaya takraar hadalkii ma yaala markaa haddii uu la socdo amarkii wax keenaya takraar sida isagu shardi buu ku xidhan yahay ama sifo soo noqnoqonaysiiyo sabab soo noqnoqonaysiiya buu kuba xidhan yahay marka sifadii la helo ama shardigii la helaba dee ficilkii haddana amarkii waa imanaya sababtii marka la helaa amarkii waa imanaya wax markaa keenaya takraar baa la socda taasna takraarkiibaa dee laguba xambaaraya laakiin marka uu mujarad yahay ee aanu wax maro keenayana ku qaydnayn wax takraar keenayana aanu laba socon marka caynkaasa ayaa waxay leeyihiin ujeedadu waxay ahayd alma'muuru bihi ama waxan in lala yimaado uun dee kol haddii mar keliya lala yimina waa la fuliyey oo kolley mar waa loo baahan yahayoo haddaan markii lala iman imtithaalkii baaban jirahayn laakiin mar wax ka badan siiqadani ma keenayso waajibna ma noqonayo taas bal markaa kolleyna waa qowlka raajixa taasi ee culimmada agtooda guud ahaan kuba raajixa xag ama dee qaaliban adigu daliil ahaan u raajixa iyo dee culimmada intooda badan agtooda bal kaasi weeye qowlka labaadna intuu beedkeena noogu sheegay intaa wey wuxuu yidhi walam yufid ma faa'iideynoo amarkii marka uu mujarad canildee waxa weeyaan amar mudlaqa yahay fawran degdeg ma faa'iideynayo walaa takraaran takraar waa celcelin wixiioo shaygii maratan bacda mara la sameeyana ma faa'iideynayo in lam yarid haddaanu soo aroorin maa yaqtadii wax keenaya atakraara takraar wax keenaya haddii taasi soo aroor dee takraarkii baa lagu camalfal bal masalada ama labadaa masale halkaasaan ku dhaafayna wuxuu hi markaa naadimku raximah llahu tacaala wاlmru amar bilficli ficil la ysfaro ficilkaasoo almuhimi muhima ficilkaasoo almunxatimi laasima almuhim almunxatim dee horeynu soo aragnay amarkan inuu asal u yahayba wujuub waa ti aynu casharkii shalay inooguba sugnaa marka almuhim almunxatim waxa weeyaan waa iskee takmilo beydka uu ku buuxiyey uun ee waa wixii bal marka la ysfaro ficilkii amrun amar weeye bihi ficilkaa la ysfarayo waa mid wabiladii wa amrun amarna weeye biladii kii la ysfarayo yatimu uu taam noqonayo oo ficilkii bihi isaga uu ku taam noqonayo wadalika kalamri amarkiiba weeye bisalaati salaada la ysfaray huwa amrun waa amar bilwuduu'i weyse la ysfaray weeye iyagoo kulli shayin shay kastaba amar la ysfaray buu noqonayaa shaygaasoo yufradu loo waajibinayo lisalaati salaada sidii sadrulcawrihii oo kale labadan baydna masaladii shahirka ahayd macruufka ahayd ee ahayd maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun tii buu kaba hadlayaa sheekhu labada bayd noogaba hadlayaa marka waxa uu yidhi bal faritaanka ficil la ysfaro ficilkiina waxyaalo kaloo dee uu isagii ku taab noqonayo ama wujuudkiisa ficilka lahelaaba uu ku taagan yahay oo uu kuba xidhaya ay jiraan amarkaa ficilka la ysfaray ayaa muxuu noqonayaa dee ficilkii waaba kanoo isagaa la ysfarayo waa amar la ys amray waxalla wixii kasta ama wixii kale ee uu isagu wujuudkiisa uu ku xidhnaa ama uu ku taam noqonayeyna amarka naftiisa ayaa shamlinaya oo amar u noqonaya misaalka uu dhigtayna bal maalan salaadii baa ilaahay inagu waajibiyey salaadana waxyaalaha ay ku dee iyada ansixitaankeeduba kuba xidhanya maxaa ka mida weysaysigan la weysaysanayo waxaa ka mida umuurihii kale shuruudooda ahayd oo dee ay kaba mid ahayd satrul cawra ayaaba kaba mida waxyaalaha dee haddaan la helin salaadii ma jirayso ma ansaxayso oo markaa salaadii inay noqoto tii laysfaray oo la guto oo si laysu faray loo gutaa wuxuu ku xidhanyay tahaaradaas waxaabuu ku xidhanya satrul cawra oo bal umuurahaasu ku xidhnaanaya haddaba amarkan salaada laysfaray buu leeyahy ayaa umuuraha shamlinaya kale har baa jirto weysadii inagoon jaanibkan iyo qaaciidadan ka qaadan dee nusuustii qur-aan iyo xadiidba lahayd ee weysada caddaynaysay wujuubkeeda iyo kayfiyadeedaba ayaan haynaayo kollay qaacidada jaanibka ugama baahnin ee dee waa ka mithaal uun ee bal waxa taa noqon lahaayoo kale inaynu weysaysanaa la ysfaray oo layna faray salaadeennii si aan ugu tukanno inooguba ansaxdo weysadiina dee waxaa iyadii laga maarmaan u noqonayaba biyihii laga maarmaan bay u yihiin taxsiilkoodii haddii aanu si kale kuba helin oo dee ib ay noqdaan oo kale oo dee qadarkii caadigaha lagu iibin jiray qiimahoodiina ay joogaan oo kale taxsiilkii biyuuna taasuu kuba xidhnaanaya markaa weysadan la ysfaray waxay noqonaysaaba ina maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun arrinta hadday noqoto inuu biyi iibsado si u weysaysto dee weysadii laga doonayay ayaa kuba xidhanoo wuxuu noqonaya maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib oo kale cawradii baa layna yidhi salaadiina dhexdeeda asturaya wakhti kastaba cawradna maxaa meeshii ay ku asturmaysaa dee dharka helitaankiisii dharkiina amaba haysatide iibiyo waxbuu noqday marka amarkan la ysfaray cawradii in la ys asturo ayaa noqonaya amar in dharkii la iibsado ama aad samaysatid amar lagu amrayo wujuubkii halkaa kasoo gelaya oo umuuraha bal naskaara aanu inoogu soo aroorin ayaabay dee miaalku si habooya ama miaalkii uu ku toosnaanayaa wixii nas kaleba aanu haynay oo ilaahay baa dee qur-aanka suuratulmaa-ida iyo dee bal markaa iyo dee suuratun sawa waatanee suuratulmaa-ida hababa istisnaatee ee kuba soo aroortay suuratlmaa-ida oo kale weliba kayfiyadii axaadiisii kale iyada dee adiladaas baaba ah mid qaacidada iyadoon laba soo gaadhin wixii inooba sugaysa laakiin umuuraha kale ficilkiina wixii uu ku taag ficilkiina uu ku xidhnaanaya ficilkii aan laba helahayn in la guto ama maamurbiigii haddaan umuuraha laba iman naskaarina aanan gaara oo isagii gooni u saarayaan aanu sooba aroorin ayaa cibaarada ama qaacidadan dee aada u muhimka aan u daliishanaynaayo aan kaba markaasoo dee cibaaradana dhabahan miaalkeedii toosnaa noqonaya intan weeye intuu inoogu sheegay labada baydawey marka wuxuu yidhi wal-amru amar bilficli ficil laysfaro ficilkaasoo almuhimu almunxatimu waa takmilaan nidhi intan waayo isaga naftiisu amarkii wuxuu kaba dhigayaba bal xataa kii sunnaha soomuu gelin ee umuurihii uu xaduu sidcaw ficlin waajibin buu ina soo yidhi oo marka horeba waa ficil waajiba ayuu amarkii ka dhigo xataa cibaaradiisa waxyaalihii sunnayaashahae layna faray ama deyaan laynaguba waajibninbe daahirka cibaaradiisa amarba maaha taasi bal markaa deeta cibaaradan waa iska takmilaya buuxinbeydka uu ku buuxiye shadrigan haddaba amarkii ficilku inay waajibba asalkiisu yahaye la ysfaray muxuu noqonayaa waa amrun amar bihi bilficli taasi dee waaba siiqada wixii aan kaba faa'iidaysanayna waa sooman iyo wa biladii wa amrun biladii iyo amar la ysfarayo weeye biladiikii yatimu uu taam noqonayo maxay faacilka yatimu waa alficlu wey alficlu lma'muur bihi ficilkan ma'muur bihigii uu ku taam noqonayo bihi isaga uu ku taam noqonayo amar la ysfarayba weeye wadalika kalamri bisalaati misaalkiibaa muxuu noqonayaa waa alamru bisalaati amrun amar weeye amarkaa salaada la ysfaraya bilwuduu hamsada wuxuu u gooyey waa wasankaa gooye bilwuduui weyse la ysfarayo in haddii kale salaadii ma hagaagayso oo dee laa yaqbalu llahu salaata man xadaa xataa yatawada baa rasuulku yidhi iyo wa kulli shayin shay kasta oo yufradu loo farad yeelo bacna la waajibiyey lisalaati salaadan daraaddeed sida satrigii cawrada iyo bal umuurihii kale dee dahaaradii makaanka iyo waxyaalihii oo dhan dahaaradii markaa libaaska oo kale iyo umuuraha amar laysfaray bay noqon si salaadii ay u noqotay wixii shuruuddeediina amarkan salaada la ysfaray baa kulansanaya ama keenaya bal beydkii qaybtii amarka inoogu dambeeyey walaayo waxyar dambeeyaan sidan wasiiqooyinkan amarku siyaalahay kuba yimaadaan oo dee kitaabkii horeasaa ahaa oo yar kala farqiyo umuuro ayaa wuxuu yidhi waxaysumaa in jii-a bilmadluubi yukhraj bihi can cuhdati lwujuubi waxaysumaa meeshii oo jl injia haddii lalaba yimaado kolay intaa iska zaa'ida noqon waayo de xaysumaa markay ma-du raacdo iyaduba shardiyay noqotaa dee darafkii ama kan macnihiisii ha lagaba dhadhansadee waa shardiyay noqon kolayna cibaaradii waidaa fucila alma'muuru bihi baa cibaaradaa hore aynu kitabatigu nadminayo kuba soo marnaayo dee waana maqsuudkiio waxayuma injia waidaa jia ayaa macnu guud ahaan bay noo noqonaya haddii lala yimaado bilmadluubi waxayuma meeshii injia haddii lala yimaado bilmadluubi wixii la doonayay madluubku waa ma'muuru bihigii lalaba yimaado oo ruuxii la amray amarkiibuu fuliyey si loo amraybaabuu laba yimi waa siaa salaad tukaa la yidhoo salaadiibuu isagu weysaystay oo qibladiina u jeesto oo cawradiisii asuranta shuruudiina ay u dhan tahay ayuu salaadiina xaqiiqadeedii laba yimo uu tukaday mithaal ahaan yukhraj waa la baxayaa bi waxaa ficilkaa lalaba yimi ee dee madluubka ahaa ama ma'muuru bihiga ahaa waxaa lagaga baxayaa can cuhdati lwujuubi wujuubkan waa bacna amarkiibuu u jeedaay waa amarkan dee laasimiye wax ku waajibiyey cuhdadiisii waa dee halkaa wixii dimadiisiibaa mashquul maanta noqotay waxbaa fuulay oo laga doonayo waajibbaa korkiisii saaran tabica jirta iyo wax loo raacayo hadhow haddii uu fulin waayo dee ciqaab iyo dami iyo waxyaala ay kaba imanayaan oo cuhdada oo laga bari noqdaa waa assalaamatu min dami rabbi wa ciqaabihi buu noqonbe haddaba umuuraha cuhdadna waa tabicada wax laysu raaca iyo dee xilka iyo mas-uuliyadda cid fuusho oo kale bal markaa taas baa lagaga bari noqonayaa ama lagaga baxaya oo beydka laqbada aan ku laamiyo ujeedadu waxa ay tahay meeshii amar baa jira dee cid la farayaana way jirtaa amarkii waa siiqadiiee waxbaana jira dee layska doonaya in la fuliyo ma'muuru bihigii ah haddaba ruuxii ma'muurka ahaa hadduu ma'muur bihigii la yimaaduu sidiisii looga doonayay ula yimaado dee meeshana inay waxbaa waajib ku waajibaye waajibkii waa ka dhacaya wixii uu ka gudayaa markaas waadimadiisna beri bay kaba noqonaysaa waajibkiina waa ka dhacaya bal markaas awaab kolkolba aa dhici karta iyadoo waajibkii dhacay haddana awaab wax kaloo sawaabkii buriyaa inay jiraan taasi ha dambayso laakiin ku celi iyo waxaan ma hagaagina dib ugu soo celi lama odhanayo waajibkii uu ka dhacay weeye dimadiisna wixii dalabka ahaa amarkii wixii uu keenay eedimadiisii inay mashquul ku noqotay waxaan laga doonaya saaran beri bay kaba noqotay oo wixii waa ka dhacayaa ujeedadu amarkii kol haddii lalaba yimaado sidiisii loo guto ficilkaasna wuxuu noqonayaa ficil ruuxii ka guda wixii laga doonayay amarkiina uu ka dhacayaa taasba weeye oo salaadii dee ku celi imika lama odhanayo salaadii uu ruuxu sideedii u tukaday waxeedii kalena uuba dhameeyey bal taa niyadiisa iyo umuura iyo ama waxyaalo kale hadday doona sawaabkii haba horjoog laakiin waajibkii waa dhacaya wixiina markaa dimadiisna beribay wixii kaba noqonaysaa tabiicadii wujuubkaasi lahaa ama amarkani lahaana isagii waa ka dee badbaaday oo waa kan iskaba riday intaas weeye beydka tuu inoogu sheegay oo wuxuu ihi waxay suumaan meel oo inji haddii lala yimaado kolley waxaan leenahay laba dee intani iska zaa'ida weeye macana guud ahaan halkan idaa jia bilmaluubi baa macnuu noqonaya in jia haddii lala yimaado ama bilmadluubi wixii la doonaye ma'muuru bihiga haddii lala yimaado la sameeyo weeyo sidiisii loo sameeyo yukhraj bihi waa sida bal matalan barhkood ay xarakaysnaayeen walow sharaxan aan hayo sde uu ku xalinaya amase matigii yaraaye uu nadminayaba si waxaweyaan kuba sugnayd ay ahayd ay tahayba musamaba inaan isagaba binaysano faacilka inaan iska soo dhigano isaga dee faacilku matiga waa inoo yaalay waraqaadkee yakhruju uu baxayaayo waa ruuxii ma'muurkaabaa markaa ay noqon uu ka baxayaayo bihi bilficil ficilkan dee madluubka ee ma'muuru bihigaaya uu la yime uu sameeye wuxuu kaga baxayaa odee isagii can cuhdati lwujuubi wujuubka cuhdadiisii waa halkaa wixii ka yimi ee ka fuulay dimadiisa ee dee markaas isaga hadhowna ay ciqaab iyo waxyaalayo umuura ay kaba ratimi lahaayeen ama uu kuba mudan lahaa iyo dembi iyo lowm iyo waxyaalo uu kuba mudan lahaa umuuraha caynkaasi waa wax saarnaa isaga dimadiisa saarnaayoo loo raacaye ti iyo uu ka beri noqonayaayo dee adigu wix ficilkii waa ka gudayaa waajibkiina waa ka dhacay taawe baabnahyi nahyiga baabkiisii weeye bal amarkii kolleyna dee waa laba shay oo marka la eego xataa tacriifkii way wadaagsanayaan mid halku ficil iyo wax samayn layska doonaya uu yahaybay isaguna uu noqonaya ka tag wixii laga tago dalab layskaba dalbaya ama umuurihii kaliya waxyaalihii kale tacriifka u ictibaariyeen ee way iskuba mid bay noqonayaan axkaama qaarna way ku kala dunaanayaan aan arki doona insha allahu tacaala bal nahyigii ayuu baabkiisaya markaas abwaabtii hore aan soo aragnay ashan iyo ama aliftan iyo laamtan kuba sugan annahyi waa cahdiyo ujeedadu waa nahyigii abwaabtii usuul fiqiga kaba mid ahaa mee laynoo soo tiriyey ayuu baabkiisiiye waa kaa hore lasoo sheegay abwaabtii usuul fiqiga kaba mid ahaa ayuu baabkiisii yahay marka wuxuu yidhi sheekhu raximahu llahu tacaala tacriifuhu nahyiga tacriifkiisu istidcaau tarkin halkii hore istidcaau ficlin ba soomayn istidcaau tarkin waa ka tag wax laga tago dalabkiisa la dalbo tarkigaasoo qad wajaba waajibay oo de waa halkii haddii uu amarkii asalkiisu lilwujuub ahaa haddii qariina aanay jirin wax kale inoogu xambaanugu xambaarno nahyigana asalkiisu muxuu noqonayaa litaxriim oo ka horena ficilka iyo samaynta waajib ahayd ka taga ayaa waajib noqonaya tarkigaasoo qad wajaba waajibay bilqowli istidcaha ayuu ku tacaluqayaa bilqowli hadal iyo qowl ama lafdi siiqo lagu dalbo oo de waa siiqadii ama ficilkii mudaaracee laada naahiyadii ay gelaysay taasba weeye oo laa tafcal oo kale imaka taasoo ay ahaydba se laa takdib inagoo nidhaa oo kale oo bal markaa haddaad nidhaahno siiqadii iyo ficilka mudaaracay laa ay gelayso afcaalaha kale dee faa-iideynaya wax in laga tago ama dalabkaa ka taga laakiin siiqadu aanay siiqada ahayne siiqo ficil amar ay kuba timi walow macnihii nahyigii uu jiro haddana siiqadani waa siiqo nahyi lama odhanayo haddaan idhaaho ijtanib oo kale iyo kufa can daalik iyo dac iyo utruk waxyaalahaas eeg ficil baa ka tegiisa layska dalbayaa la leeyahy ka dheerowo iska daa ka fogow laakiin siiqadu maxay tahay ma siiqo nahyiba waa siiqa waa ficil amar oo ijtanib waxa lays amrayaa ijtinaab dacna waxa layska dalbayaa ka tag oo wax laga taga ee laakiin waa laysamraya waa siiqa amar marka kuwa imika markaynu eegno lafdi ahaan waa nahyi ma odhanayno ee waa amar laakiin macnihiise waa macno nahyo ka tag baa layskaba doonaya oo markaa siiqadaasoo kale dee siiqadii imika loo jeeday maha ee waa wixii siiqo dee sidaa laadaa naahiyadii ay kuba sugnaanaya wixii kale lamidka ahaa ee nahyi iyadu kuba cadayd bal haddaba bilqowli qowl lagu dalbo ka tagaas minman shaqsi xaggiina lagaba dalbo kaana ahaaday ruuxaas duuna man shaqsi duunkii ama mid rutba ahaan uga hooseeya dalaba dalbay oo kan naahiga ah dee mid rutba ahaan uga hooseeya oo adigu meeshii isticlaa jira ama culuwi baa jira ama isagoo isla wabad ka sarraysa oo kan dee isagii iskaba sarraysiinaya ayuu nahyigii laba imanaya kaas baa la yidhaha waa halkii aynu amarkii kuba soo marray uun istidcaau ficlin waajibi bilqowli minman kaana duuna daalibi ayuu halkana yidhi minman kaana duuna man dalab waana usluubkii aan sooba sharaxnay bal intaas buu tacriifkii kaba dhigay oo dee waana tii uunoo istidcaau tarkin iyo istidcaau ficlin bay ku kala duwan yihiin qad wajabana wuxuu leeyahay dee nahyiga asalkiisa wuxuu keenayaa taxriim inay katagiibaa waajib noqonaya qowlkana waa ka aan sheegay oo waa siiqadan iyo cibaaradan la isticmaalaya siiqada nahyiga markaa laadii naahiyada ahayd ficilkii mudaaracay laba socotay xagga mankaana duuna mandalabna wuxuu leeyahay hadduu ruuxan dee labadani ay siman yihiin oo kale iltimaas inuu waxaan ka taga uu weydiisanayo weeye nahyi markaa ma aha haddii uu dee uu bal kii hooseeyey uu yahayna dee se waxa weeyaan walaa tu'aakhidna ina sinaa oo kale waa laadii ficilkii mudaaric bay gashay waa laadii nahiyad ahayd laakiin ma waa nahyi baa la odhanaya mae waa duca iyo baryo oo ilaahay subxaana wa tacaala rabbanaa laa tusiq quluubana siiqadu waa siiqadii nahyiga laadii nahiyada iyo ficilkii oo siiqadii baan haynaa laakiin min aladna ila alaclaa weeye iyada taasoo kale maxaa la odhan waa baryo iyo duco ee nahyi lama odhanayo ee bal markaa ama culuwi jira ama isticlaa ayaa dee nahyigii macnihiisii u meesha yaallaa iyo nahyiga xaqiiqadiisii bal intaas waa tacriifkii waana daahir oo kii horean kusoo ogaanay tacriifuhu nahyiga tacriifkiisu istidcaau tarkin tarki dalabkii weeye tarkigaasoo qad wajaba waajibay bilqowli qowl lagu dalbo oo dee ujeedadu waa siiqa la isticmaalay markaa qowlkii maxaa ku baxaya ishaaradii oo kale iyo kitaabadii waxyaalahaas dee nahyi lama odhanayo oo miman xaggiina kasoo fulaya qowlkaasi waxa weeyaan miman laga dalbayo istidcahaasi qowlkama soo fulayma waa dalabkaas ka tagan lagaba dalbaya miman shaqsi kaana ahaaday duuna man shaqsi duunkii dalaba ka nahyiga laba imanaya dalbaya wax وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع بل تنوى مسألة كل لبدي بشملنا أو وأمرنا أمر كينا bishay shaygii aan farayno oo shay aan dee cidba farayno ooaba maalan anigoo idhaaha anigoo dee ruux la hadlaya uskun macnaa xasiloono weeye anigoo dhaqdhaqaaqadaa macnu uskun haddaba amarka aan shay saasoo kale cid u farnay nahyu nahyin weeye maanicu hor joogsanayo mancinaya min didihi waa amarkan oo wixii dee ficilka layskaba doonaya wixii cagsi ama did u ahaa nahyin layskaba nahiye weeye taasi waa suura walcagsu cagsi ayada noqode oo masalada cagsigeed waaqicun mid isaguna dhacay weeye oo cagsigu sheegaya waa maxay nahyunaa can ishay-i weeye nahyinta aan dadka ama aan ruux wax ka nahiyeynaa muxuu noqon xagga macnaha lafdiga maahae waa xagga macnaha waa amrun bididdihi weeye hadduu dee did keliya leeyahay ama biaxadi addoodih hadduu dhowr did leeyahay mid ka mida faritaan aan farayno ayuu macnaha u noqonaya tanna waa masalo kale oo masaladan ay yidhaahaan alamru bishay nahyun can diddihi kollayna calaaqa waxay la leedahay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun taas bay calaaqa ay laba leedahay qaacidadaas ama dee arinkaa qaacidadaas bay calaaqa la leedahay oo markaa muxuu yahay imika shay haddaan farnoon idhaahno balse mithaalka aan idhi uskun yaa fulaan oo kale hebelow xasiloonow ama uskun fii salaatika baaban idhi salaadaada dhexdeeda ku xasil oo sukuun ha lagaa helo horta siiqadani waa amar maxaan amrayaa ficilkan ah asukuun baan amrayaa ee macnihii masariga ah ficilka asukuun baan amrayaa bal markaa taasi amarkii horta siiqadii taa lafdi ahaan taas weeye lafdigani nahyi maaha oo lafdi ahaan iyada ma jirto amarkan aan amray lafdi ahaan maaha nahyi ma noqonayo ee waa lafdigiisu waa amarkaa laakiin xaggii macnaha muxuu noqonayaa oo amarkii uu keenayaa oo dee inay amarkii si uu u fulo ficilkii uu noqdo mid la helay ay tahay in meesha kaas kalena dee ay kaba baxdo waa anigo dee nahyi layskaba nahiyayo amarkan wixii dadkiisa ahaa oo xaggii macnaha wuxuu ka dhigan yahay laa tataxarak iyadoon idhiha dhaqdhaqaaqin ayuu xaggii macnaha siiqa ahaan maaha ee xaggii macnaha kaba dhigan yahay bal taasi waa marka iyadaa xagga markay amar tahay dhib ma laha oo dee amarkii lay fuli lays amray wixii nahyiin cagsigiisa ahaa ee weliba dee mid kaliya ahaa nahyin xagga layskaba nahya macnaa uu noqon laakiin markay nahyi noqoto jaanibkii kale ay noqoto wuxuu did kaliya leeyahay macnaa shay kaliya unbaa u did ah wuxuu noqonayaa xaggii macnaa iyadoo didkaas laysfarayo laleeya la kaalaya laakiin hadduu dhowr did leeyahay iyada waa mid ka mida inay ruuxii mar keliyaba wixii ma wada fulin kareen bal haddaan la taala miisaaliyo haddaan tii un ku soo noqdo haddaan idhaa yaa fulaanu laa tataxarak xarakada maxaa did u ahaa sukuun dee did kale ma laha sukuunkaasaa u did ahaa soo ma ahayn xaggii macnaha muxuu ka noqonayaa uu laasimsanayaa iyadoon idhi uskun amarkaas buu laasimsanayaa laakiin hadduu wuxuu dhowr did leeyahay oo bal maalan iyada taas dee dhowrkiiba amar layswada faraya maaha ee waa mid ka midoo laysfarayo bal markan waxaan idhibo imaka nahyigii laa tajlis baan shaksi idhi ha fadhiisan juluuskii maxaa u dida idijaac jiifsi waa u did ama qadaad ha u jiifsado ama si kaleoo kale juluuskii bal iskaba daa waxay dee juluus ku dhawaa itika oo kale aan taa iskaba dhaafo qiyaamkiina did buu u noqonayaa isagoo xataa raakic ku sugan qaa'imna maaha dee jaarisna maaha mudajacna maaha waa kii rakuucsanaa taasoo kale didkii bay noqon bal marka haddaan idhaaho laa tajlis aan idhaaho dee maaha amar nahyigani dhammaanba addaadiisii oo dhan lays wada faraya maahayne ruuxu lama wada iman karo waxaa mar keliye waa mid ka mida uun wixii inuu ku sugnaaday ujeeddadu adigu juluuskiu iska ilaaliya hadduu jiifsado dee waxa weeyaan waa axadu addaadi nahyigii waa u hogaansamay hadduu istaago nahyigii waa u hogaansamay hadduu xadda raakic noqdo oo kale nahyigii waa u hogaansamay nahyigu wuxuu ahaa cadam aljuluuso marka maxay noqon amar laysfarayo addaadda uu leeyay mid ka mida laysfarayo ayuu noqon kol hadduu addaad mutacadida leeyahy laakiin hadduu did keliya leeyahay didkaas faritaan laysfarayuu noqonaya bal laakiin hadda siiqo ahaan maahae waa macno ahaan uun sidaan soo sheegno waa wax islaasimsanaya uun xaggii macnibuu taas keenaya wa amrunaa amarkeennii bishayi shaygii aan farnay nahyu nahyi weeye maanicun hor joogsanaya xagga macno ahaan min didihi waa waxaa ficilkan laysfarayo wixii didkiisa ahaa walcagsu cagsina aydan in waaqicun mid dhacay weeyaanoo nahyiga aan waxdad ka reebnaa ama shaksi aan kaba reebnaa muxuu noqonayaa amar didkiisii ama addaadiisii mid ka mida aan farayno xaggii macnaa noqonaya bal masaladaasna halkaasaan ku dhaafaynaa wuxuu yidhi wasiiqatu lamri alatii madat tarid buu yidhi labadan bayd kolay waa umuuro amarkii ku tacalluqsan mala ay horoonaydna markii hore uu shalayta casharkii la maca daliili dallanaa sharcan calaa ibaaxatin fi lficli aw nadbin fala inuu meelaha uu raaciyo si ay dee isu raacaan oo say isugu ansaumdee isugu habooyin kitaabkii horeadna sidan ahaa marka wuxuu ihi wasiiqatu lamri amarka siiqadiisii allatii taasoo madda tagtaynu hore u soo maray ee uu yidhi asalkeeda hore dee dalabulficli oo calaa sabiili lwujuub bay keenaysaa uu yidhi oo wujuub bay keenaysaa wixii in la fuliyo taridu way soo arooraysaayo way imanaysaa walxaal alqasdu ujeeddada minhaa iyada laga leeyahay aanu ahayn wixii oo laysku waajibinaye an yubaaxa in la banneeyo uu yahay ma wujida wixii la hore ujeeddadu ficilkan layska doonayo inuu bannaan yahay oo ruuxu uu samayn kara ujeeddadu ay tahay kama atad say u timi walxaal alqasdu ujeedo minhaa iyada laga leeyahay ataswiyatu simitaan waxaan laysfarayay iyo cagsigii la leeyahay de haddaad taa samaysay haddii aad tan samaysaba waaba isku mid uun kadaa saasoo kale ayay atad ku timi bitahdiidin gulgul iyo hadidid iyadoo siiqadii ay siiqo amar tahay laakiin waxaa looga jeedaa arrin waciidba ay taho tahdiid ay tahay wixii in la fuliyo aan layskaba doonaayno waxa kaa gaadhaad arki haddaad dee taa fulisaba wa takwiinin ahaysiin takwiinna waxaa la yidhaha aliijaadu biijaadu shay bisurca shaygii oo dhaqsan loo ahaysiiyo takwiinku wuxuu noqonaya waa umuurtan ilaahay subxaana watacaala amaradiisan maya ujeedaa dee qadariga ah san dee waxaynaba amruna idaa aradnaa idaa aradnaash an naqul lahu kun fayakuun oo kale iyo kunuu qiladatan khaasi'in oo kale iyo itiyaa dawcan aw karhan umuuraha dee amarkan kawnigaah ama amarkan qadarigae dee sidiisii un uba dhacaya ean ahayn amarkan sharciga ah ee dadkii laba faree dadka qaarkood ay iskaga tegayaan aanu ahayn waa mid aan laga tegi karayna markiiba fulaye kaas weeye waa awaamirta xaggaas ah ayay takwiin ay tahayoo macnaa amarkii saa umuurtan kale la mid maaha ee macnaha shaygiiba markiiba waa kan ahaanayo waa iijaadu shay bisurca takwiin laydhaa hiyana waa hiyadii caadiga ahayd oo hiyana waa siiqadii bay u laamaysaa laakiin hadan waa hadii ha sakti oo dee halkan laba xidhiidhay un marka muxuu imika halkan inoogu sheegayaa dee intana kuma dhammeeye kolley kutubta kale intan kasii sarraysana insha allah wax kalean kuba sii arki doonaa kaba siyaadsane siiqada amarku asalkeedu waa wujuubbay faa'iidaysaa laakiin maxaa dhacda inay kol u timaado siiqadii amarku timaado iyadoo ujeeddada laga leeyahay sunnanimo ay tahay sian shalayba soo aragnay iyadoo siiqada waxaa loogaba jeedaa ibaaxa ay tahay sida shalayna aan soo aragnay makana halkan uu kuba celiyey oo waidaa xalaltum fasdaaduu ugaadhsada taas axad culimmada ka midii ma odhan marka uu ruuxu ixraamkii ka taxalulo ayaa ay sunno u tahay inuu soo ugaadhsaday iska daa wujuubba aan eegne macnaa waxa weye markii hore aanuu idiin bannaanayn iminka waa idiin bannaan yahay weeye maxaa kaloo u imanaysaa taswiic oo kale isbiruu aw laa tasbiruu isbiruu amarkan eeg sabra ama ha sabrina ujeedadu waa ishuukiin mid sawaanu calaykum haddaa adkaysataan cadaabka adkaysataan haddaydaan u adkaysanba kolle cadaabka waa idin haystaa un waa taswiic oo kale tahdiidna way u timi oo tamatac fatamatacu fa ina masiirakum oo tamatacu dee iskaga raaxaysta adduunyo oo kale maaha waxa doontaan sameeya waxa doontaan ku dee raaxaysta waxa sida doontaan hawadiina u raaca taas bannaan laysu bannaynaya maaha ee waa waciid baa daba socdo ee waxaan waa laydiin qorayaa ciqaabtiisna way idin haysataa bal markaa waciidka halkan waa tahdiid oo kale un oo kale bal dee faman shaa falyumin waman shaa falyakfur maaha bannayn laysu bannaynayo xataa dee kufrigii oo kale iyo taasi waa tahdiid waayo kii kufriyey dee ilaahay kama baxsan karo wixiina waa wuxuu yaala isagunbaa u dhimanaya isagunbaa u halaagsamaya weeye ee markaa umuuraha caynkaasa ayay siiqada u timaada dee laakiin taa maxaan ku kala garana kolba siyaaqa kalaamka iyo siduu u socdo waayo siyaaqu dee waa kolley muhim buu u yahay ama asaas buu u yahay fahamka kelimadan ama cibaarada fahamkeedii guud ahaanba oo had iyo goorna kelimada haddaan doono gooni inaan u sharaxno waxaa dhici karta dee inuu ruuxu u qaato macnaha keliya uni weligeed inay leedahay ee siyaaqan baa dhici karta macnaha ku yeelan siyaq kale macno kale ku yeelan siyaq kale macno ku yeelan had iyo goor sharaxa toosani waa in kelimadu iyadoo hadalkeedii ku jirta siyaaqeedii ku jirta la sharxo taas baa dee adigu sida ugu aan hagaagsanee aan ruuxii wax kale ama khada kale aan u geli karayn fahamkiina dhib yaraynaysaa haddaba in siyaaqa ayuunbaa waxyaalahan inoo kala soocayo ku kala garanaynaa wuxuu ihi kamaa ay marka wasiiqatulamri amarka siiqadiisii allatii madat talidu way soo arooraysaa walxaal alqasdu ujeedo minha iyada laga leeyahay an yubaaxa in la baneeyo atimaa wujida wixii la helo ujeedadu qasadku ibaaxa yahay kamaa atad say u timi walqasdu walxaal alqasdu minha siiqada amarka loogama jeeda iyo waxa danta looga jeedaaba iyo macnaheedu ataswiyatu simitaan laba shaydee laleeyahay kaasiya kane waa isugu mid uu yahay kadaa saasoo kale ayay atad u timi litahdiidin wa takwiinin hiyo iyadu والمؤمنون في خداب الله قد دخلوا إلا الصبي والصاهي بل ما كان كنا فرتن بيد وحي نوغو شيغيا مركو امر كي نهيغي با نوغو سو شيغاي خطاب كان الهي امر iyo nahyi bale cida loo jeedinayo cida bal مثلا khitaabkaasi ay tahay dee cida uu laasimaya ee lagana doonaya inay fuliyaan ay u hogaansamaan hadhow markaa ama ciqaab ama thawaabna taa uu kaba ratimayo kolley kitaabkii horena intaanu nahyiga sheegin ayuu kan horreysiiyey laakiin tartiib ahaan sanbaa u roon waayo tartiibta imka yar khilaafay kitaabkii hore waana jirta xagga nahyiga masalo dee kitaabkii hore inoogu sugnayd oonu naadibkani nadmin ayaa jirta waa masaladii ahayd inuu waxa weeyaa nahyigu keenayo calaa fasaadi almanhiyi canhu waxaan laysu diiday dee fasaadkiisa oo haddii waxaa laysu diido layskaba naahiyo cibaadaba cibaadadii ma ansaxayso mucaamaladii dee walow ay markaa tafsiil lahayd aan kitaabkii hore kuba soo maray masaladaasoo wayadullu nahyu calaa fasaadi lmaniyi canhu tii muu nadmin maanta waa ka tegayo wax kitaabkeennii hore kuba sugan kitaabkan aan haynada kaba maqan wlmuminuuna muminiintii qad dakhaluu way galeen fii khidaabilaahi khidaabkii ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala dee khidaabkiisan amarkiisan iyo nahyigiisan intaba oo wax dee laga dooniyo inay fuliyaano way galeen muminiintii rag iyo dumarba ila sabiya ilmihii yaraa uun mooyee iyo wasaahiya kii sahwisnaa uun mooyaane iyo wadaljunuuni kii waalida u saaxiibka ee waalaayo kullahum fa inahum kullahum haddaan nasbiyo kuwaasi dhammaantood lam yadkhuluu khidaabkaamay gelinoo khidaabku cidda uu laasimaya waa cid fahmaysa khidaabkan takliifigii waa ruuxu inuu fahmaya waxan kii waalaa ma fahmayo ilmihii yaraa ma fahmayo kan saahigiina isaga waa waqti koobane intaa uu sahwi yahay isagiina ma fahmayo walow dee markaa sahwigiisu suulo wixii khalalee kuba yimi ee sahwigiisa kaba dhashay sida cibaado laga doonayo uu ka tagu iskaba iloobay ahaa inuu ka daba tagu wixii laba yimaado la farayo khalalkii kaba isaga laga doonayo oonu labadaa kale laba mid ahayn waxibaa fahm u baahan in la fahmo si loo fuliyo kuwana fahamkaasaanay ehel u ahayn saa daraadeed khidaabkan amarka leh ee nahyiga leh ma hoosgelayaanoo ujeedadu iyagii ma shaminaya khitaabkaasi taa waalmu'minuuna mu'miniintii qad dakhaluu way galeen fii khitaabillaahi khitaabkii ilaahay oo khitaabkan ilaahay ayaa waxa weeyaan ayaa dadka mukalafiinta oo dhanba shamlinaya oo dee markaa takliifkii ayaa fuulaya ila sabiya kii yaraa uu mooye iyo wasaahiya kii saawisnaa iyo wadaljunuuni waalida kii u saaxiibkaaya kullahum fa inahum iyagu kullahum dhammaantood lam yadkhuluu khidaabkaamay gelin walow dee saawigu aan leenahay waa wax kooban marka saawigu suulaba wixii khalalee kaba yimi ee fahm la-aanta ugaba yimi khidaabkii dee inuu kaba laga doonayo walkaafiruuna gaaladiina oo gaaladii dakhaluu way galeen iyaguna filkhidaabi khidaabkan oo khidaabkii deina iyaguna waa dadkaa ilaahay abuuray waa dadka iyagiina loo abuuray inay rabbigood subxaana wa tacaala caabudaan ay u hogaansamaan markaa khidaabkii way hoosgelayaan dakhaluu way galeenoo filkhidaabi khidaabkii la yskula khidaabayay fii saa'iri lfuruuci lishareicati fii saa'iri lfuruuc filkhidaab baan ku tacalluqinaynaa oo markaa fiidana bimacnaa ba ayaan kaba dhigaynaa oo walkaafiruuna gaaladii dakhaluu way galeen filkhidaabi khidaabkii fii saa'iri lfuruuci ay bisaa'iri lfuruuci furuucda dhammaanteed layskula khidaabayay lishariicati shareicada u sugnaaday iyo wafiladii kii khidaabkiiwabiladii markaa iyaduna kii khidaabkii layskula khidaabay biduunihi isaga la-aantii mamnuucatun furuucdaa shareecadu mid la manciyey oon ansax ahayn oo ruuxii loo diidaya inuu laana anu kaba ansaxayn hadduu laba yimaado ay tahay wadaalika kaasna waxa weeye ee furuucdu la-aantii aanay ansaxayn alislaamu islaamkii weeyaanoo falfuruucu furuucdii shareecadu tasiixeeda la tasxiixiyaa biduunihi biduuni lislaami islaam la-aantii mamnuucun ku la manciyey weeye macnuu waxa weeyaan labada bayd iyo qaybtaasna bal muslimiintii waxaan leenahay ciddii dee khidaabka fahmaysay oo dhan ee kuwa laga soo reebay ahayn khidaabkan ilaahay subxaanahu watacaala ee ah bal maalan amar leh ee nahyi leh waa wax iyagii mukalaf ay ku yihiin taasbaa gelitaankan macnihiisu uu yahay gaaladii baa inoo yimi iyada markay noqoto iimaankii dawaabatan lagula dagaalamayee la faraya ee intaa lagu celcelinayo loogu yeedhayo khitaabkaa hadal la-aan way ku jiraan oo iyada taasi markaa mukalaf bay taa kuba yihin laakiin maxaa yimi furuucdii shareecada sida salaadii iyo soomkii iyo sekadii iyo xajkii iyo umuurihii kale ayaa meeshii imanaya waxaa inoogu sugan abyaada furuucda shareecadana mukhaadab bay ku yihiin waa kuwa lagu kalifayo ayay ku yihiin oo lagaba doonaya inay laba yimaadaan laakiin laba arrimood baa meeshii imanaya iyaga hadday iyagoo saasoon islaamin la yimaadaan kama ansaxayso waana mukalafna way ku yihiin waana tan hadalku inooguba sugan yahay haddii ay soo islaamaan wixii iyagu ay ka tegeen oo dhanna ku celiyo qado lagama doonayo dee wixiina waa tan aan leenahay imika khidaabkii mukalaf bay kuba yihiinba marka arrintu waxay tahay oo taas ay muuqanaysaa samarada inay mukalaf waxaa ku yihiin ay muuqanaysaa hadduu ruuxu gaalnimada ku dhinto iyada hadduu soo islaamay ku noqon lama odhanaya uu ka dhacaya islaamkii si loo jeclaysiiyo taas waa mid hadduu layidhi imika yidhaha salaad baan tukanaya ama waxa weeyaan soom baan soomaya isagoon islaamina maba ansaxayso laakiin iyada hadduu saa ku dhinto dee kufrigiisiina iyo iimaan la-aantiisna waa loo cadaabayaa acmaashii kale ee uu kaba tegay ee iimaankani uu keenayay ee salaad iyo soom iyo taa lahayna iyadna cadaab ziyaada ayuu kuba mudanayaaoo cadaabkiisii waa sii kordhayaa acmaashan kale ee furuucda ah ee isagii iimaanka kuba xidhnayd eenu laba iman ee uu iimaanla-aanta uulaba iman waayo taasna waa kuba kordhaya sida dee aayaadkii suuratu aynu kuba soo marray kitaabkii hore ee suuratu mudatir kuba jiray maa salakakum fii saqar ilahan lam nakun min almusaliin walam nakun nudcimu lmiskiin taasoo waa cadaab inay kuba muteen taas ka ziyaadsan cadaab kuna nukadib biyowmi diin ay kuba muteen taas ayn aduu kaba siyaadsan wey bal markaa arintu taasay ku muuqanaysaaba weeye markaa iimaankii iyo ama islaamkii iyo camalkii labadiiba mukalaf uu ku yahay khitaabkii halkaa ku sugnaana waa waxay iyagu uu shamlinayaba taa والكافرون في الخضاب دخلوا في سائر أي بسائر خضاب كي بسائر فروع للشريعة الأسكولة خضاب كلمة السائر نهل كان بمعنى الجميع وي ويجرى العلماء قار كود إن السائر بمعنى الجميع نقطه إنكرا سيبن صلاح وكلا وغزالي كتاب كيسا وصيد مركا فقه مذهب فقه بلو يدي سيئ سو كسوع العليو سائر بمعنى الجميع واستعماله آد وينكرا دي مر ومشكلات كيسو كادلا كتابك مشكلات الوصيد وكلا وإنكرا أو حكبا inaanay luqa ahaan sugnayn waxaan u yidhaahaa jawhari oo basair bimacna aljamiic sheegay kitaabkiisan saxaax waa dee wuxuu luqa ahaan la gooni noqdo lama aqbalayo iyada taasna xataa imaamka luqawiga ayuu diidaa laakiin dee aimada kale sida imaam nawowi oo kale iyagoo aimo kaleo luqadia sugay iyadoo dee iyadoo taa isticmaalkiisaa sugay sida kitaabkiisa taadiib lasmaa luqaat uu kuma soo qaato sair bimacna aljamiic iyadna waa luqa jirta iyadoo bimacna alakhar ama bimacna aljull oo bimacna albaaqi weliba baaqiga inta badana macnihii u badnaa haba noqoto waa macnaha labaade laakiin bacna aljamiicna waa wax jira oo markaa tii baan odhanaynaa iminkaan ku laqbaysanaya un dee arrinkaasna waa jira ishkaalka culimmada qaarkood ay meesha inkirayaan in luqa ahaan ay tani sidaas jirteen dakhaluu fii saa'ir furuuci bisaa'ir furuuc waa furuucda dhammaanteedee lishariicati shareecadii u sugnaaday bijamiic alfuruuc lishariica iyo wafiladii wabiladii kii khitaabkii la iskula khitaabay biduunihi iyadu la-aantii mamnuucatun waa biduunihi ujeedadu isaga la-aantii waa islaamkii mamnuucatun mid la manciya ay ta ujeedadu aanay ansaxayn haddaan la helin wadaalika kaasna alislaamu islaamkii weeyo falfuruucu furuucdii tasxiixuhaa tasxiixeeda la tasxiixiyo بدون بدون الإسلام لا تصحيحية أو لا يداوي أنصح الصلاة أما الصوم ممنوع وحلا منعية وما أنصح في حال كفري روحي كما أنصح إنه عمل أعماشها كمية نية الله شرطية أولا بي ماذا كما أنصح لكن كنا ولا فرعية فرعنا ولا فرعية فرعنا كما أنصحية دون الإسلام كان لما يمن وحن سلام مركب أبيادا أو في الضيب باتراعي كرتاي لكن وقتي ودعي والله سبحانه وتعالى على عالم بسم الله الحمد لله ثنى على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم